wasaaradda gargaarka iyo maarinta musiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay shir looga hadlayay abaaraha ka jira deegaanada dowlad goboleedka jubbaland agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maarinta musiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland aadan faarax gaarane ayaa kulan kula yeeshay xafiiskiisa qaar ka mid a agaasima waaxidyada wasaaradaha jubbaland kulanka ayaa looga hadlay sidii loo samayn lahaa ka hortag ka dhana abaaraha soo nonoqda kuwaasoo saameyn xoog leh ku yeesha dadka xoolodhaqatada iyo sidoo kale kuwa beeralayda ee ku nool deegaanada jubbaland agaasimaha arrimaha bulshada ee gobolka jubbada hoose jaamac cabdulaahi waas oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay muhiim tahay in la xoojiyo sidii mar walba ka hortag loo samayn lahaa in aan la fiirinin hay-adaha ina caawiyo keliya oo maaragtay oo soo gurmaday oo inagu aan u nahay dadkii mas-uuliyaddu ka saarayd dhammaan teen kulligeenba waxaa laga yaabaa dadka asaga waa horta ma aha wax ajanabiga kuma jiraan oo soomaaliya hadda ama loter juba waxa hadda jooga in ayn ahayn dad ajanabi ay yihiin dadkii soomaaliyeed ee ummadda soomaaliyeed dadka asaga marka wuxuu u baahan yahay nin walba inuu u gargaaro oo uu garab istaago si aan ooga baxno nolol xumada iyo maaragtay barakacan faraha badan ee sanad walbaba maaragtay soo kordhahaya si aan ooga baxno waa inaan dhammaanteen gamcaha isqabsannaa dadka asagaana aan u fidinnaa gacmo furan soona dhoweynaa maaragtay nin kastana meesha uu taagan yahay iyo goobta uu joogo uga gargaara ruuxa walaalkiia dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maarinta musiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland aadan faarax gaarane ayaa isna waxa uu dhankiisa ka hadlay muhiimadda u lahaa kulanka uu la qaatay agaasima waaxidyada wasaaradaha jubbaland dadkaasoo badi kusoo ku barakacay magaalooyinka waaweyn oo ay ka mid yihiin oo ay ka mid tahay degmada kismaayo waan ogsoonahay jubbaland in ay maaragtay mardigelinayso dadka ugu badan ee abaaraha ka soo barakacay marka haddaynu nahay hay-adihii dowladda ee u qaabilsanaa arrimaha gargaarka maxay tahay waxaan nagaga gudboon inaan dadkaas u qabanno tababar ku saabsan dadkaas sidii aan wax ugu qaban laheen ama waxa aan ka geysan lahayn ka dowlad ahaan ayuu noo soo jeedin doonaa la taliyaha wasaaradda khaliif oo ku saabsan dhowr waxyeelood lambar kow xeerarka gargaarka markii loo gargaarahayo ummad ay waxyeeleysay waxaa muhiim ah lambar kow waxaa jira xeerar ama qodobo la tiigsado waan ogsoonahay dad haddii masiibo ay ku dhacdo waxyaalo badan baa maaragtay dhinaca bini-aadinimada horta inaad maaragtay aad damqatid oo aad ka damqatid dadkaa ayaga ee masiibada ay soo gaadhay lamber laba inay jirto wax la yidhaahdo dhexdhexaadnimo oo ruuxa asaga aanan lagu qiimeynin waa ree hebel iyo meel hebel buu kasoo jeeda soomaalida waan ogsoonnaha qabiil baa ay ku salaysan tahay masiibadu waxaa weeyaan qabiil ma raadsato waxay raasa macnaha ruux walba ayaa masiibada ku dhacsa marka ruux walba ayay soo gaari doontaa marka xeerarka u gargaaridda dadka ay waxyeeleysa waxaa ka mid oo kaleeto inaanan loo soocin qabiil wax la yihahdo oo humanitarianka wax la yidhaahdo qabiil ma jiro neutrality-ga iyo imbasharityga waa inay magaranaysaa ay jirto oo dadka ay maaragtay ay u siman yihiin markii maaragtay wax la gaarsiinayo ama loo gargaarayo waxaa kaleeto oo in dadka la siiyo xornimo ay wax ku gaarsiiyaan haddii maanta bulshada kismaayo oo kaleeto tusaale ay wax doonay ay doonayaan inay maaragtay u gargaaraan inaan laga hor istaagin oo xornimo ay maaragtay ku gaarsiiyaan la siiyaa dadka ayaga laftigooda soo qaxay in maaragtay loo gargaaro oo si xoriyad ah maaragtay inay dadkii ay la madoobaan ay u imaadeen oo kusoo qaxeen in maaragtay tababarka